بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد waxaaweye tafsiirka qur'aanka suuratu zumar ayaanu ku jirnaa allah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu u bishaareeyey dadkii addoommihii mu'miniinta ahaa inay wuxuu farayaa inay cibaadada ilaahay u khaalis yeelaan marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa qul innii nabigeennaa lagu yidhi aw waxaad liifaray wa umirtu lian akuuna awala almuslimiina qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow innii anigu akhaafu waan baqayaa in casaytu rabbii rabbigayga haddaan caasiyo cadaaba yowmin maalin cadaabkeed maalintaasoo cadiimin oo weyn ayaan ka baqayaa marka nebi maxamed hadduu baqayo maxaad u malaynaysaa dadkii kale waxaa loo jeedaa dadka in xumaanta iyo macsiyada lagalaga celiyo meesha uu nebi maxamed uu ka cabsanayo isagoo daahir oo cismo iyo uu ilaahay dhowrsanaan siiyey waxaa weeyaan dadkii kale ayaa loo jeedaa wadaalika sunnatu alambiyaa'i waasaalixiin waxaa weeyaan sunnada ambiyada iyo dadka wanaagsan xaytu yukhbiruuna hayrahum bima itasafuu bihi liyakuunuu midlahum yacni in ay lagu daydo ayaa ilaahay sidaa u yeelayaa subxaanahu wa tacaalaa qul waxaad tidhaahdaa innii akhaafu anigu waan baqi in casaytu rabbii rabbigay haddaan caasiyo cadaaba yowmin maalin cadaabkeed maalintaasoo cadiimin oo weyn qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow qulillaaha alle keligi unbaan acbudu caabudayaa mukhlisan anigoo u saafi yeelayo lahu lilaahi ilaahay diinii hoggaansankaygiyo daacadayda ilaahay baan u keli yeelayaa qul waxaad tidhaha acbudullaaha kuwaas hadday andaad iyo wax leeyihiin anigu acbudullaaha ilaahay baan caabudayaa keligii mukhlisan anigoo u saafi yeelayo lahu lilaahi alla diini daacada u saafi yeelayo facbuduu idinku caabuda maa shi'tum waxaad doontaan oo min duunihi ilaahay sokadiisa ah facbuduu maa shi'tum min duunihi waxaa weeye amru tahdiid baa la yidhaahdaaye ma aha wax uun muxuaha laisu bannaynayo facbuduu caabuda maa shi'tum waxaad doontaan oo min duunihi ilaahay sokadiisa ah qul waxaad tidhaahdaa ina alkhaasiriina kuwa khasaaray aladiina ku weeye khasiruu khasaaray anfusahum naftooda khasaaray wa ahliihim ehelkoodana khasaaray yowma alqiyaama alaa baraaruga daalika kaasaa huwa alkhusraanu kaasaa khasaaro ah almubiinu oo cad kaasaa khasaaro cadah ayuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaalaa qul waxaad tidhaahdaa ina alkhaasiriina kuwa khasaaray aladiina kuweeye khasiruu khasaaray anfusahum naftoodii khasaaray waanu ku soo celinah ayadda khasaaray waxaa wey ra'sumaalkiibay waayeen weeye maa inay ra'sumaal haystaanoo wax uun ay ka khasaareen wa ahlihimna way khasaareen yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo kaasaana khasaara cadda huwa alkhusraanu almubiin maxaa yeelay likulli rajulin wuxuu iska lahaa baa layidhi mansilan guri iyo wa ahlan reer iyo wa khadaman buu fi ljannati fain ataaca allaaha uctiya daalika haddii kale ahlunaar uu yahayna wixii oo dhan waa laga xarimayo fakhasira nafsahu wa ahlahu wa mansilah alaa baraaruga ee daalika kaasaa huwa alkhusraanu khasaaro ah almubiinu oo cad baraaruga ee kaasaa khasaaro cada ayuu ilaahay yidhi kuwaa marka khasaare lahum waxaa u sugnaaday min fowqihim xaggooda kore dulalun wax laisku hadheeyo oo abdaboolayso oo min annaari naartii ah wa min taxtihim xaggooda koosana dulalun takhshaahum naaru jahannama fowqahum wa min taxtihim waxaa weeye iyadoo adbaaqa oo kala sarsarayso dulal waxaa loogu magacaabay wax hadheeyo wax hooseeyaa dulal la dhihi jire waa jees jees weeye marka ilaahay wuxuu idhi lahum waxaa u sugnaaday kuwa khasaaray min fowqihim dulalun kuwa wax hadheeyo oo naar ah oo min annaari ah wa min taxtihim xaggooda hoosena dulalun kuwa wax hadheeyo oo naara daalika kaasuu yukhawifu allaahu ilaahay ku cabsigelinayaa bihi cadaabka meel walba ka hareeraynayo xagga hoose iyo xagga kore iyo midigta iyo bidixda iyo waxaa weye dhinacyaalkao dhan yukhawifu allaahu bihi cibaadahu yukhawaf allaahu bihi cibaadahu addoomihiisu ku cabsi gelinayaa si ay u rumeeyaan yaa cibaadi addoommahayow fattaquuni aniga iga dhowrsada buu yidhi ilaahay aniga iga baqa yaa cibaadi addoommahayow fattaquu fattaquuni iga cabsada oo wixii aniga i cadhogelinaya ha u banbixina waaladiina ijtanabuu adaaguuta an yacbuduuhaa waaladiina kuwii mu'miniinta ahaa oo ijtanabuu ka fogaaday addaaguuta shaydaan ama sanam iyo wax la caabudo min duuni illaahi ama waxaa waye alxukmu bigayri maa anzala allaahu kuwaasoo dhan ka fogaaday kuwaasi waaladiina ijtanabuu adaaguuta an yacbuduuhaa daaguudka oo asnaamta inay caabudaan bay ka fogaadeen wa anaabuu wa anaabuu way u noqdeen ila allaahi ilaahayna way u noqdeen lahum kuwaa waxaa u sugnaaday albushraa bishaara yaa u sugnaatay oo janno iyo khayr baa loogu bishaaraynayaa lahum wa anaabuu ila allaahi lahum lbushraa bushra oo lagu farxo oo in ay ku guulaysteen jannadii ayaa loogu bishaaraysanaa ee fabashir bishaaraysta cibaadi addoomahayow aladiina kuwa adoomahaygiyo yastamicuuna dhegaysanaya alqowla qowlkii wax alla wixii la sheego qowlka ama qur'aan ahaado ama xadiid ahaado ama wax wanaagsan ha ahaadee yastamicuuna alqowla hadalkay dhegaysanayaan fayattabicuuna axsana kan ugu wanaagsan wanaagga waxaa laga wadaa kulli wuu wanaagsanaa yahaye kuwa oo maxaaha fadli ajriga badan sii farayo inaad soonto maalin heblaayay inaad soomin inaad sadaqaysato inaad sadaqaysanin kulli way bannaan tahay laakiin kan ugu fadli badan waxaa la yidhi fabashir cibaadi aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsanah qaala ibnu cabbaas wuxuu yihi huwa arajulu yasmacu alxasana waalqabiixa waxxun iyo wax fiican buu maqli fayataxaddathu bilxasani wixii wanaagsanaa buu ka sheekeen wayankafu cani alqabiixi falaa yataxaddathu canhu kama sheekaynayo kani waa ammaan ilaahay uu ammaanayo waxaa weye dadkiisa wanaagsan taasoo kale wa xusnu lkalaami kalaamuullaahi nabigeenna calayhi salaatu wassalaam wa axsanu lkalaami kalaamuullaahi wa khayru lhadyi hadyu muxammadin sala allahu calayhi wasalam buu dhihi jiray aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsana marka aladiina yastamicuuna alqowla hadalkay dhegaystaan fayattabicuuna axsanah kan ugu wanaagsan oo waxaa weeye shayba shayguu ka fadli badan yahay oo cazaa'im baa layidhahaa cazaa'im iyo rukhaska cazaa'imkay qaadanayaan sunnada iyo muxuu ahaayey iyo mubaaxa sunnaday qaadanayaan ulaa'ika kuwaasu aladiina kuwa weeye hadaahum allaahu ilaahay uu hanuuniya wa ulaa'ika kuwa hum iyagu ulul albaabi caqliga nadiifta ah kuwa u saaxiibka ah weeye afaman qof xaqa uu waajibay calayhi korkiisa kalimatulcadaabi cadaabka korkiisa uu ku waajibay afa anta adigu nebi maxamedow tunqidu miyaad badbaadin kartaa man fi naari qof naartiiba ku jiro fiir waxay jidkeediiba hayaan waxaa laga dhigay inay naartiba ay ku jiraan ayuu ilaahay ka soo qaaday afa anta miyaad badbaadin kartaa waxaa afa man qof xaqa uu waajibay calayhi korkiisa kalimatulcadaabi cadaabka kelimadiisii oo laamla ana jahannamo ahayd waxaa weeyaan jawaabun maxduufun dalla calayhi maa bacdahu hal taqdiru calaa hidaayatii afa anta adigu tunqidu miyaad badbaadin kartaa man fi nnaari laakiinse lagu noqoyay aladiina kuwii ittaqow rabbahum rabbigooda ka baqay lahum waxaa u sugnaaday khurafun khuraf baa u sugnaaday muxuu ahaayey qolal oo min fowqihaa xagga kore khurafun khuraf kale oo qolalka ay kor saaran yihiin mabniyatun oo la dhisay oo tajri ay socoto min taxtihaa hoosteedana al anhaaru webiyaalka ay socdaan wacda allaahi ilaahay baa yaboohay wacdaallaahi ilaahay yaboohiisii weeye laa yukhlifu allaahu ilaahayna ma ballan furo almiicaada yabooha ilaahay ma ballan furo subxaana wa tacaala alam tara ana allaha anzala min asamaa'i buu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala alam tara miyaadan arkaynin awooddii ilaahay oo qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa ku tusaysay ayaanu weli wadnaaye alam tara miyaadan arkaynin nebi maxamedow miyaadan arkaynin ama qofkii wax arki ka suuroobi kartow anna allaaha alle anzala inuu dejiyey min asamaa'i cirka xaggiisa maa an biyo inuu ka soo dejiyey oo fasalaka uu qaadsiiyey yanaabica ilal ilo inuu qaadsiiyo oo fil ardi dhulka waxaa weeye adkhalahu masaalika wa cuyuunan fil ardi ilaahay baa dhulka ku qulquliyey markaasaa roobkii da-ay biyihiisii waxaa weye dhulka ayaa noo kaydinaya waa laga daba tegayo waa la qodanayaa markaasaa biyaa laga helayaa ceelal iyo waxaasoo kale ayaa laga helayaa alla saasuu yidhi alam tara miyaadan arkaynin awoodda ilaahay ansala dejiye min asamaa'i cirka xaggiisa maa an biyo ka soo dejiyey oo fasalakahu ilaahay uu qaadsiiyey yanaabica yanaabiica waxay ilal oo fil ardi dhulka dhexdiisa ku taallo humma yukhriju ilaahay wuu soo saarayaa bihi bilmaa'i zarcan beeruu ku soo saarayaa mukhtalifan uu kala isweydaarsan yahay alwaanuhu midabadiisana ay kala duwan yihiin humma yahiiju wuu kici markuu engego fa taraahu waad arkaysaa musfaran isagoo cawl cawl noqday baad arki humma yajcaluhu wuxuu ka yeeli xutaaman burbur inna fii daalika allaha awoodda leh waxaa weeye la dikraa waana ayaa ku sugan liulil albaabi kuwa caqliga u saaxiibkaa ilaahay inuu wax walba awood u leeyahay oo wixii dhintay uu soo bixinayo intaasoo dhan adilada nimankan ay leeyihiin wax la waayey iyo wax burburay iyo wax dhintay xaggee baa laga keenidan ay ku hayaan tii inayna waxba ka jirin baa loo sheegayaa waxaa la yidhi bal ilaahay subxaana wa tacaala cirkan iyo dhulkan iyo nabaadkan iyo abaartan iyo waxan siduu marka hore ku bilaaban dhulkiio ebela oo gubtay oo madow roobbaa di'i markaasu waxaad arkaysaa isagoo kulli ubax iyo dheeli iyo tigaad iyo sidaa muxuu ahay wada ciyaaraya oo faraxsan dhulkiiaad xataa farax ka garan markii sida loo joogo loo joogo markao haddana jiilaalkii ama xagaagii uu soo galo ayuu muxuu ahay yuu jajabayaa wuu cawlcawlmayaa beerihii baa la goosan meeshii shalayba ma aha uma yahiiju wuu kici fa taraahu musfaran isagoo cawlcawlmay baad arki uma yajcaluhu wuxuu ka yeeli alle xutaaman burbur inna fii daalika allaha awoodaanana la dikraa waanaa ku sugan waxaa weeye allah intaa sameeyey liulil albaabi inuu alla soo bixin karo wax walba ayuu cadamatullaahi yaa cibro iyo ugu sugan subxaanahu iyo waxdaaniyadiisa dadka caqligale weeye iyo inuu awood u leeyahay inuu soo bixiyo dadkii dhintay inuu soo bixin karo maxaa yeelay alle subxaana wa tacaala dadkii sidaasuu abuurayaa nabaadkii saasoo kale weeye markaasuu ilaahay isgarab dhigay marka qofka ilaahay hanuuniyey baa hanuunsan afaman qofkii sharaxa allaahu ilaahay uu u waasiciye sadrahu laabtiisa lilislaami oo fa huwa isagii calaa nuurin nuur buu ku sugan yahay min min rabbihi rabbigiisa xaggiisa ayuu kaga sugan yahay afaman qof sharaxa allaahu ilaahay uu u waasiciyey sadrahu laabtiisa lilislaami islaamka uu waasiciyey oo fa huwa isaga waxaa weeye calaa nuurin nuur ku sugan oo min rabbihi rabbigiisa ahaaday oo calaa hudyan nuur ku sugan waxaa weeye kaman huwa acmal qalbi qof oo qalbigiisa uu indhala yahay miyuu la mid yahay aayaddan oo kale in badan baan qur'aanka ku soo aragnay afaman sharaxa allaahu ilaahay qofkii u waasiciye sadrahu laabtiisa lilislaami oo fa huwa calaa nuurin min rabbihi nuur rabbigiisa ku sugan waxaa weeye kaman huwa acmal qalbi qof waxaa weeyaan oo qalbigiisii uu indhabeelay oo islaamkii ka jeedsaday miyuu la mid yahay maya weeyaan waxaa weeyaan fa weylun halaag ayaa u sugnaaday ama waadii fii jahannama lilqaasiyati quluubuhum quluubtooda kuwa ay engegtay min dikri illaahi dikrigi ilaahay ayay ku engegtay marka waa meel aad iyo aad in looga cabsado waa meel cabsi dadka kutunsinwaxaa weeye in laga cabsado ay tahay maxaa yeelay waxaan ognahay dadku haddii badarka uu maaragta uu abaaraysto ama geedkii uu caleemihii ka daataan oo saasoo kale waxaa weeye ama roob ilaahay uga keenay ama biyo lagu waraabiyey ayay ku noolaadaan marka geedkii biyo in lagu waraabiyo la rabay hadduu biyihii dhexdooda isagoo ku yaallo uu engego maxaa kaloo lagu qoynayaa marka marka qofka ilaahay diintiisa ku dhex jiro oo had iyo goor dhex socdo aqrin oo aqrisan oo qayli oo ordi haddana quluubtiisu ay dhagax tahay un indhihiisa ishiisa ay ilmo aqoonin oo qalbigiisa un jilaac aqoonin iyo raxmad midna marka kuwaa waa loo cabsadaa allah wuxuu idhi faweylun waxaa u sugnaaday halaag ama waadi jahannama lilqaasiyati quluubuhum quluubtooda kuway engegtay min dikriillaahi dikrigii ilaahay bay ku engegtay oo laa taniilu quluubuhum walaa takhshacu cinda dikriillaahi ama bidikrillaahi alqur'aan baa loo jeedaa ulaa'ika kuwaasi fii dalaalin baadi bay ku sugan yihiin mubiinin oo cad kuwa ay quluubtoodu engegtay waxay xaqa aad bay uga fog yihiin intaa markii la sheegaybaa kuwa ilaahay subxaana wa tacaala qur'aankiisa maaragta uu anfacayo ayaa halka nalooga sheegayaa allaahu alle nazala wuxuu soo dejiyey axsana alxadiidi xadiis sheeko kan ugu fiican allaahu nazala alqur'aana alcadiim axsana alkalaami kalaamkii ugu wanaagsanaa ah ayuu ilaahay soo dejiyey oo lagu bilaabayo bismi illaahi nazala ilaahay wuu soo dejiyey weeyaan subxaanahu wa tacaalaa kitaaban kitaab buu soo dejiyey mutashaabihan oo isu eg eg oo qur'aanka yushbihu bacduhu bacdan xagga fasaaxada iyo xagga balaaqada iyo say isugu eg eg yihiin oo ayna isu maxau ahaayey ayna isu caaridaynin oo waa kay ahayd afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiiran waa kay ahayd takshaciru waxaa qamadhacyoonaysa minhu min mathaaniya takshaciru waxaa jiriiryocoonaysa ama waxaa qamadhacaysa minhu min alqur'aan juluudu aladiina kuwii maqaarkooda ama haragooda yakhshawna rabbahum rabbigooda ka cabsanayey way qamacdhacyoon ama ma ahee way jiriiryocoon oo waxaa weeye xaadaa kici markii qur'aanka la aqriyo waxaa weeye way ku saamoobayaan huma taliinu way jilcaysaa juluuduhum maqaarkoodiiyo quluubuhum ilaa dikri illaahi dikriga ilaahay bay u xasili alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub waa kii ahaa markaasay qur'aanka markii lagu aqriyo ayay quluubtooda jilcaysaa daalika kaasna hudallaahi ilaahay hanuunkiisii wey qur'aankii oo laga qamacdhacyoodo ama laga jireeryacoodo saa kuu saameeyo oo jir maqaarkaaga jilciyo indhahaaga kaga oohayo oo qalbigaaga taabto daalika hudallaahi ilaahay hanuunkiisii weeye yahdii wuu ku hanuuninayaa bihi qur'aanka man yashaa'u qofkuu doono waman yudlil illaahu ilaahay qofkuu baadiyeeyana famaa lahu uma sugnaanin min haadin wax hanuunin karaayi ma jiro afaman yattaqii biwajhi suu'a alcadaabi yowma alqiyaamah afaman qof yattaqii isku ilaalinayo biwajhi wejigiisa biwajhi suu'a alcadaabi cadaabka kiisa xun iskaga ilaalinayo yowma alqiyaamati waxaa weeye adduunka markaan joogno waxaa la ogyahay qofka meel uu ilaaliyo oo markuu gabbanayo amina wax ku soo dhacaan uu inuu qariyo waa wejigii markaasaa lai wejigiibaybay wax ku daafacayaan yowma alqiyaama kaasi kaman huwa aaminun min alcadaab weeye waa afaman qof yattaqii iskaga ilaalinayo isku waardiyeynayo biwajhi wejigiisa wejigii adduunka markii la joogay isaga muxuu ahaayey la ilaalin jiray yuu dhib wuxuu ka qabay isagiibuu isku ilaalin yattaqii wuxuu isku ilaalinaya biwajhi suu'a alcadaabi yowma alqiyaamati kaman huwa aaminun min alcadaab ku cadaabka aaminka a miyuu la mid yahay mufasiriinta waxay dhahay alwejhu ashrafu alacdaa'i xubnaha isagaa ugu sharaf badan faidaa waqaca alinsaanu fii shayin min almakhawis fainahu yajcalu yaddahu wiqaayatan liyadihi liwajhihi markii inuu wax ku dhacaan uu ka yaabo gacantiisa ayuu wejiga ku qarinayaa wa eydi lkufaari kufaarta muxuu ahay gacmahoodii maqluulatun yowma alqiyaama waa la xidhxidhay waxay isku daafacaan ma leh markii naarta lagu tuuro waxaa weeye ma helayaan shay kaleoo iskaga ilaaliyaan ilaa wujuuhahum wejiyaashoodiiyo naartoodiiba ayaa isku soo baxaysa فأتاهم العذاب فأتاهم العذاب عذاب كبا أيمد من حيث مال بأغيمد لا يشعرون أين الدريمين بأغيمد فأذاقهم الله إلهي بأدنسيي الخزي هوك في الحياة الدنيا نلشا ليدتئدو ولا عذاب الآخرة آخرة عذاب كذا أكبر كوين لو كانوا يعلمون هدي أقيهين فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا إلهي وحود الإنسي الذل والصغار والهوان في الدنيا ولا وحاوي مر لقبته يمر للدلو يمر لقافاشو يمر عذاب كدع يمر دلك للقو يبا ولا عذاب الآخرة أكبر يا كوين لو كانوا هديهين يعلمون كوي أكبو إلهي أكبر لو كانوا يع... ولقد حقيقة ضربنا ونقدرني للناس دتك في هذا القرآن قرآن كانوا كان من كل مثل تصال كركي لعلهم وحي مدنيهين يتذكرون إني وان سمان بين مدنيهين لعلهم يتذكرون يتعظون ويعتبرون إني كوان سمان تصالها قرآنك قرآنا قرآن بان قد قدني قرآنك سو عربيا لقد عربيت كسو دقي غير ذي عوج قلوعنا عن أصاحبها إنو توسا لعلهم دتكي وحي مدنيهين يتقون إنا إلهي كبقان ضرب الله مثلا رجلا ماشنا وحاوي قفك إلهي كلجي عابديو وحاوي سوء الدقن يهي waxaa dhici karta yacna mahalkan oo kale dadku inay la yaabaan weliba aan dadka diinta rumaysnayn maxaa yale gaal oo la leeyahay buu ka sheekayn marka haddii xataa aan gaal wakhtiguu qur-aanka soo degay addoonkaasaa jiray oo lagu murmayo oo mid walba oo sayida inuu amar siiyo uu doonayo oo ku dhex wareersan waa jiray haddana wax kasto inka cid kasto oo intaasoo jiha ka qaadanaysa amarka oo wareersano kana uu fari kana uu nahyini iyo qof hal mas-uula oo meel ay isku og yihiin oo haddana weliba qof si fiican u ixtiraamayo waxyaqaano oo si fiican u tawjiihin say u kala duwan yihiin baa ilaahay noo sheegi allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa daraba allaahu ilaahay wuxuu qadaray mathalan tusaaluu qadaray rajulan nin buu qadaray fiihi ninkaa dhexdiisa shurakaa'u kuwa badan ay isla leeyihiin oo u u khidmaynayo shurakaa'u kuwaasoo mutashaakisuuna iska soo horhorjeedo oo midba midka kale uu dabamaryaynayo mutashaakisuuna oo sii kala jeedo iyo wa rajulan nin buu ilaahay mahmaha ka dhigay salaman oo saafi oo u nabadgalay lirajulin hal keliya oo muxuu ahay uu u khidmeeyo oo nin weliba wanaagsan ah oo aan canaananaynin oo dhib u geysanaynin hal yastawiyaani ma siman yihiin mathalan xagga tusaalaha alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iska leh bal aktaruhum say u badan yihiin laa yaclamuuna waxba ma oga innaka mayitun wa inahum mayituuna huma inakum yowma alqiyaamati cinda rabbikum takhtasimuun aayaddana waxaa weeye nimankii gaalada ahaa yaa waxay dhihi jireen natarabasu bihi reebalmanuuni waar isagaa iska dhiman doono waynu ka raaxaysan doonaaye iska suga mardhow isagaaba geeriyoon doone ilaahay marka wuxuu idhi innaka adii nabi maxamedow mayitun waa kii dhimanayaa tahay taa shaki kama leh kama taagno wa innahum iyaguna mayituuna way dhimanayaan innaka yaa maxamed satamuutu kamaa yamuutu haaulaa'i wax waarayana ma jiro daartan oo adduunyo humma markaa ka bacdi innakum idinka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo cinda rabbikum rabbigiinna agtiisaad takhtasimuuna aad ku doodi doontaan daarta aakhirada markaasaa wax alla wixii dulmi adduunka dhacay oo dhan yaa la idinkala saarayaayo axkamulxaakimiina ayaa idinkala xugminaya faman adlamu miman kadaba miman kadaba cala allaahi waxaa weeye weli waxaan ku jirnaa aayadihii qur'aanka ahaa faman kumaa adlamu ka dulmi badan miman qof kadaba been sheegay cala allaahi waa istifhaam inkaari ah oo wa kadaba bisidqi runtii diiday id jaa'ahu goortuu u yimid wa kadaba waxaa weeye bilqur'aani buu diiday iyo shareecadii goortii ay u timid isagoo oon fiirfiirin oon muxuu ahay aan indhahaba aan marinin min hayri tadabburin walaa ta'amulin isagoon fiirfiirinin markaasuu ilaahay wuxuu idhi alaysa miyayna ahayn fii jahannama naarta jahannamo mahwan nagaadi miyayna lilkaafiriina gaalada u ahayn way tahay balaa alaysa fii jahannama jahannama miyayna ahayn mahwan nagaadi lilkaafiriina meel oo ma'wa oo muqaam oo ay mukadibiintaa joogaan miyayna ahayn waaladii jaa'a bisidqi waaladii kii jaa'a la yimid bisidqi runta oo qur'aanka ah iyo wa saddaqa bihi kii qur'aankaa rumeeyey waxaa loo jeedaa jaa'a bisidqi hum alambiyaa'u weye meeshana nabigeennaa loo jeedaa waaladiina saddaquu bihi wahum almu'minuuna atbaacu rusul rususha kuwii raacay weeye ulaa'ika kuwaasa hum ulmuttaquuna kuwa ilaahay ka baqaya ah lahum waxaa u sugnaaday maa yashaa'uuna waxay doonaan cinda rabbihim rabbigooda agtiisaay ku leeyihiin daalika kaasna jazaa'u almuxsiniina kuwa muxsiniinta oo ilaahay caabuda sidii iyagoo arkayo kuwaas weeye marka mufasiriinta waxay yidhaahdeen aladii jaa'a bisidqi huwa muxammadun sala allahu calayhi wasalam nebi muxamed weeyaan wasadaqa bihinoo abuubakar sidiiq baa loo jeedaa radia allaahu canhu marka niman badan baa laga wariyey waalikhhtiyaaru an yakuuna cala alcumuum laakiin ambiyada iyo kulligood iyo intii raacday ha iska ahaato liyukafira allaahu canhum aswa'a aladii camiluu waxay hum lmuttaquuna iyagaa kuwaasaa ilaahay ka baqaya kuwa hum lmuttaquun lahum maa yashaa'uuna cinda rabbihim dalika jazaa'u almuxsiniina liyukafira allaahu canhum aswa'a aladii camiluu ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala haa ulaahi oo inuu ilaahay u dembi dhaafo wixii acmaalo hore oo ka tagtay ayuu ilaahay subxaana wa tacaalaa ayuu jannada u gelinayaa lahum maa yashaau cinda rabbi daalika jazaau lmuxsiniina wuxuu u jazeeyey liyukafira allaahu ilaahay inuu ka asturo canhum iyaga aswa'a aladii kii kii ugu liitay camiluu ay sameeyeen wax ay sameeyeen adduunyada kii ugu fool xumaa buu ilaahay ka asturayaa wayejziyahum wuxuu ugu abaalgudi ajrahum ajrigoodana biaxsani aladii kii kii ugu wanaagsanaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay camal falaan marka nicmada iyo deeqda ilaahay waad u jeedaa xaggii xumaanta macsiyo ay sameeyeen tii ugu liidatay waa laga dhaafayaa xagga acmaashana kii ugu ikhlaas badnaa oo ugu khushuuc badnaa oo uu ilaahay ugu dhowaanayay kiibaa loogu wada miisayaa liyukafira allaahu canhum ilaahay inuu ka asturo aswa'a aladii kii camiluu ay camal faleen aswa'a aladii kii kii ugu xun camiluu ay camal faleen iyo wayejziyahum inuu abaalmariyo ajrahum abaalkoodii biaxsani aladii kii kii ugu wanaagsan kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay camal falaan alaysa allaahu ilaahay miyuuna ahayn bikaafin kii ku filan cabdahu addoonkiisa miyuuna ilaahay ku filayn wuu ku filan yahay nabiga ayaa la sabirsiinayaayo alaysa allaahu bikaafin cabdahu ilaahay wuu ku filan yahay kuwa sharta la doonaya inuu ka celiyo abuu mascuud wuxuu yidhi haadihi tasliyatun waa sabirsiin lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay la sabirsiinayo alaysa allaahu bikaafin cabdahu haadaa wabillaahi towfiiq halkaa ha jooga darsigii